wasaaradda haweenka dowladda jubbaland ayaa xarunta horumarinta haweenka ka hirgelisay deegaanka cabdalla birowle ee gobolka jubbada hoose wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland marwe cadar cabdulaahi ismaaciil juraati ayaa deegaanka cabdalla birowle ka xarag jartay xarun horumarinta haweenka deegaanka cabdalla birowle maanta waxaan joognaa wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka dowladda jubbaland waxay maanta joogtaa waa cabdalla biroole oo ay ka dhistay xarun lagu horumarinayo haweenka reer cabdalla biroole iyo agagaarkeeda gabdhaha u dhadhow oo tuulooyinka u dhadhow oo dhan ah xaruntan waxaa weeye xarun aad iyo aad u qiimo badan oo wax walba lagu qaban doona waxbarasho hadday tahay horumarin caafi hadday tahay ganacsi iyo inay gabdhuhu ay ku bartaan wax alla wixii gabari ay u baahan tahay gabadha markii la tayeeyo waa maasantii gabadha markii la wax la baro oo la tayeeyo oo la maalgeliyo oo wax loo qabto ayay iyadana tuuladeeda iyo degmadeeda ay wax u qaban kartaa ama ay horumarin kartaa haddii maaragtay ee gabadhaasi loo lo- lo- loo wax wax loo loo qabto annaga waxaan aniga ka wasiir ahaan waxaa iga go-an geed walba iyo goob walba ooy gabari joogto inaan ugu galo oon u tago oon wixii aan u qaban karo kitaab baan gacanta soo saaray inaan haweenka reer jubbaland aan wax u qaban doono kama aanan tegin kamana aanan tegin odayaasha sharafta leh oo sida fiican ii soo dhoweeya iyagana ay mahadsan yihiin oo goobtana fadhiya waxaan rabaa keliya in guri lidiin dhiso in guri lidiin dhiso oo lidinka aamusa ma ahan waxaa idiin imaan doona qorshooyin badan oo la maaganahay gabdhaha ree cabdalla biroole oon keeni doona halkaan mashaariic badan baa halkaan lagu fulin doonaa shaqooyin badan baa lagu qaban doonaa hadday waxbarashadii farsamada gacanta tahay iyo hadday tahay iskuulkii waxbarashadii dadbaneed inaad qoraalka iyo akhriska iyo wax walba lidinka tayeeyo ayaanu ku tala jirnaa insha allahu maanta furitaankii waaye wixii ka dambeeyana waxaa weeye maalin walba waa lidinla joogaa waxaan rabaa inaad qab- xaruntan gacanta ku qabsataan haweenka reer cabdilla biroole hadday nadaafad tahay dayactirkeeda oga- ogaanshaheeda dhammaan waxaa la rabaa guddoomiyihiinna iyo guddoomiye ku-xigeenkiina gabdhaha loogu talagalay meeshaan inay ayagu dayactirtaan oo hawshiina ay gacanta la gashaan ilaahay idinkiisa annagana ka wasaarad ahaan waadna ku koontarooli doonaa